samsam cabdikariin macalin waa gabar wariyaha oo muddo saxaafadda kusoo dhex jirtay kana mid ahayd wariyaashii hore ee star f m kasoo shaqeeyey haddana beeraley ah wariyana ah iskuna wado labadii shaqo ee wariyanimada iyo weliba tii tabcidda beeraha maanta ayaan ku booqday beerteeda oo ku taala deegaanka gaawiida ee duleedka degmada beled xaawo oo shan kilomitir uga beegan dhanka waqooyi si aan ugu kuurgalo sida ay labada shaqo isugu wado maadaama shaqada wariyanimada iyo weliba tan tabcidda beeraha ay yihiin laba shaqo oo aad u adag haddana ay dumar u tahay labadaasi shaqo samsam waxaan ugu horeynba wax ka weydiiyey siday isugu wada labadaasi shaqo ee aadka u adag haddana ay dumar u tahay xitaa dumar iska daaya ragga qaar aysan shaqadaasi ka bixi karin beertaan la fikira haddaa wax iga weydiiso warinimadii ama shaqadii warinimo on qabanaya waxba uma dhimayso waktigii aan maqaayadaha aan ka shaqeyn lahaa ama gabdho saaxiib aan jaanis gelin lahaa ama aan aroos iyo waxaas aadi lahaa beertanaan geliyaa waryanimadu waa shaqo aad u haysid shacabka oo dhan tanna waa shaqo aan u qabto xilliga aan jaaniska hayo reerkeena iyo qoyska sidoo kale hooyaan ahayoo reer baan dhaqdaa oo shaqadii gabar laga rabay oo guri ay ka qabanaysana waan qabtaa wiilka iyo gabadhu mid kasta wuxuu leeyahay laba lug iyo laba gacmood wax walba oo wiilku uu qabto gabadhu way qaban kartaa qofkana asaga ayay ku xiran tahay hadduu aamino inuu wax qabsan karo wuu qabsan karaa haddaad aamintid inaad waxba qabsan karinna ma qabsan kartid anigu markasta waxaan aaminsanahay inaan ahay qofka guulaysanaya marka qofku hadduu aamino inuu guulaysan karo wuu guulaysanaya wax kastana waa waxa adiga iska dhadhicisid wiil iyo gabar wax ay kala leedahay ma lahan shaqo inaan qabto aan isku dayo weligay kuma guul daraysanin ma qabto shaqooyinka ma aragtay xunxun oo dadka dhibaatooyinka u keeni kara waxaan qabtaa shaqo qof un looga faa'iideynayo oo ilaahay raalli ka yahay sida tabcashada beeraha businesska reerkeena marmar waan ku caawiyaa beerta samsam ay ka howlgasho ma ahan hal nooc oo keliya dhowr nooc ayay ka kooban tahay bal samsam ha noo sharaxdo shaqada adag ay ku jirta iyo weliba beerta noocyada ay ka kooban tahay
beertana arkaysid hadda waxaan kor fadhina waa basbaas kabash salar ansalaato yaanyo kulli waa soo aragtay xilligii shubidda ay joogaan gadaasheed waxaa ku taala lindhanaan waa lindhanaan iyo linbambeelmo isku jira laakiin anaga beerteena waxay u badan tahay lindhanaan dhinaca kalena qudaarta kale baan saaranaa laakiin muhiimadda ugu weyn oo xoogga saarayno waa geedahan gees waxaa noogu beeran cawska iyo digirta iyo weliba shamuurey waxaan ugu talagalnay dhinacaas xilliga abaaraha iyo masiibooyinka ilaahay naguma keeno in xoolihii aysan abaar u dhimanin oo lagu badbaadiyo waxaan ku aruurinaa baqaaro meel baan iska dhignaa xilliga abaaraha hay-adaha naga gato haddii kalena anaga naftirkeena marmar dadka waan siinaa aniga waxaan idhaahdaa shaqee u shaqee dalkaaga iyo dadkaaga noqo guulaystaha lagu guulaystay ha ku mashquulin walaalkaa ee ka mashquul oo jaaniskaaga ka faa'iidayso xooggaaga ka shaqayso maxamuud maxamed sheekh maxamed illa fagar warbaahinta sta beled xaaw